Halkani waa shabakada warbaahinta idarenews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
runta waa marka hore waa ilaahay mahadin arrinta iyada beri haddaan soo dhaafnay dowladda koonfur galbeed aad iyo aad baa hilib soo saartay oo cutubiyada ugu horeeya oo laga soo saaray enkabeliya waxaa ku jiraan carruurta weyn oo koonfur galbeed si ay gulufka nabadjidkan ugu qayb qaataan heedan buu runta la geliyey qaarka kalena hadda ay sii sugayaan sidii uniformka iyo iyo howlahooda loo dhamaystiro marka arrintaas ma jirta waa arrin oon shacabka gobolka baay ay aad iyo aad ay ugu diirsadeen walaal marka intaas waxaa dheerayaa ciidamada koonfur galbeed sida halay habeennimadu markan salaada maksud howlgalahay iyo koontada ay ku samaynayaan gobolka waxaa meesha isku arkan nimankii ay isula kaysinayeen oo tiwada ahay oo al-shabaab oo oo dadweynaha ay kaga guranayaan sida moobeelada iyo lacagaha marka ay way ku guulaysteen qaarna hadda way maqan yihiin qaarna waa la dilay hoostooda aada iyo aad boqolkiiba boqol waay waa run walaal waxaa waxaa hadda ciidamada tababarka lagu siiya xerada macruufka iyadoo oo looga magaca dara jiriyeen alkalaami halkaasay ku jiraan utubayada ugu horeyna hooshii aba bilaabeen oo gobolka roobada ku samaynayaan qaarka kalena waa kuwa hadda istaan bay ku jiro oo markii loo dhamaystirana howlihii looga talagelay walaal si gaara dowlada koonfur galbeed ciidan ayaga ay iska leeyihiin oo ay aruuriyeen kenya kasoo saareen oo oo informka siiyaan hadda hoosha aan kuu sheegay ay ku jiraan way iska jiraan laakiin howlihii guud oo guud ahaanba ay gacanta ku haysay dowladda federaalka sida militariga iyo booliiska iyo nabadsugidda iyo kuwan hadda waxaan ka sugaynaa sida laiskuga dhafi lahay ay isla howlgali lahayn madaxda koonfur galbeed iyo dowladda nacam arrinta iyada wax isweydiin hadda maahan waa looga talagalay in lagaga saaro dhumooyinkii nawaayiga badhabo iyo tuulooyinkiiba nabaddiidka way jirtaa arrinta iyada aada iyo aad baan ugu rajaweynahay waa waana waana ku guuleysnay ku guuleysatay madaxda koonfur galbeed sida cutubyada oo feejigsan oo hadda talin ugu soo saareen marka arrinta iyada aniga maxamuud ahaan waxaan u qabaa marka laisku dheelitiro oo qaarka hadda ay kaliiniya ku jiraan iyo qaarkan isa soo gaaraan oo iskaashadaan milatariga dowladda dhinacuhu meesha joogay inaysan meel hadda al-shabaab nawaahiga gobolka baay sida diinsoor iyo iyo iyo iyo iyo baar dheere iyo qasar dheere iyo nawaahigaas ay ka safayn karaan taas isweydiin mala walan waruntaay waa su jiraan istirisyoonka mid waxaa iskale soomaalida waa macruuf ku tahay iyo sida casharada looga talagalay akhlaaqiyaadka dadka shacabka iyo ciidanka ku wada dhaqmaan way jirtaa macalimiinta soomaaliya oo oo si fiican tababar u haystaan kama marna marka dhinaca muslim ayagoo iskaashanaya waay guud ahaanba tababarada hadda ciidanka la siiyo walaal